Wasaaradda Horumarinta Haweenka iyo Arrimaha Qoyska Puntland ayaa gurmad gargaar oo kala duwan gaarsiisay qoysas danyar oo ku nool deegaanka Farfaraale ee hoostaga gobolka Sool. Deeqdan ayaa isugu jirtay raashin, katiifado, buskud iyo timir, iyadoo inta badan dadka ka faa'iidaystay deeqdani ay isugu jiraan kuwa ka soo hayaamay magaalada Laascaanood iyo kuwa ay saameysay abaarta ka jirta dalka. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Haweenka Puntland Cabduqaadir Yuusuf Daahir iyo Wasiirka Wasaaradda Haweenka Puntland Naciime Cabdiraxmaan Guuleed ayaa si wadajir ah uga warramay qaybaha ay ka kooban tahay deeqdan, iyagoo sheegay in gurmad kale oo loogu talagalay dadkan la soo gaarsiin doono.
runtii waa dareemaynaa dhibaatada maanta jirta ee gobolkeenna haysata iyo sida shacabku u soo baxeen iyo wixii aan dhammaan runtii aad baan idinku faraxsannahay inaan idin soo gaarro waxay ahayd bal horta aan wax soo aragno aan soo eegno haddaanad meesha markaad timaadid baa ku soo talageli karnaa hawlo tira badan ama waxtar tira badan wa haddaannu ahayn sahan baannu ahayn sahan baannu idinku nimi runtii waxa aad sheegaysaan waa idinla dareensannahay waa idinla qabnaa waa idinla ooyeynaa isku mid baynu nahay ma kala fogin baahiyaha la sheegtay oo dhan waa dareemaynaa oo biyuhu ay u badan yihiin oo odayaashu noo sheegeen oo hoygii xataa oo hadda la ii sheegay meeshaan in dad badan ay seexanayeen hadda aan ku shirayno qolkaan oo kale dhowr qof hadda degan yihiin oo aad ogtihiin dadka badan oo xataa hal meel wada seexanaya xanuunnaa ka imaan karaya wasaaradda caafimaadka ka qayb qaadatay wayna imaanaysaa insha allah annaguna waa idin qareemaynaa sida hadda uu sheegay walaalkii halkii taagna hadda uu lahaa gacantiinu meel dheer bay gaartaa waxaan leeyahay insha allah waa qareemaynaa waa raadinaynaa hadda waa wax annagu inta aan wadno hay-ad kama soo qaadin oo meel kale kama aanan keen oo cid kale kama aanan raadin oo wax wasaaradda haweenku ay keentay waan dadka ugu talagalnay saasoo ay tahay istaagi mayno waan raadinaynaa soo helnay waa helnay ma wey haddaan weyno istaagi mayno waa idin keenaynaa qaar ka mid dadkii ka faa'iidaystay deeqdan raashiinka ayaa ka mahad celi iyagoo sheegay in baahi weyn ay u qabeen islamarkaana wax laga qabto baahiyaha kale ee heysto ku soo dhowaada deegaankiini ku soo dhowaada faladhiyaale waad aragtaan dadkiini waa kaa de waynu iswaraysanaynaa dadkii gudol ma haystaan biyo ma haystaan guri ay galaan ma haystaan teendho ma haystaan wax allaale waxay haystaan ma jiro marka waftigiina ka ballaaran waanu soo dhawaynaynaa wasiiradda agaasimaha agaasimaha kale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dadku waa talaalaysan yahay dadku waa soo qaxay dadku guryo buuxuu ka soo qaxay hal kaleenalo ku yimid biyo ma haysto daad ma haysto hanti ma haysto xoole meesha joogaan
toban qoys shan shan qoys sideed sideed qoys lix lix qoys wada dadka si saaray dadku socod ma baahna wax kar buu baahan teendhaha waxay huwadaan waxay xantadugladaan waxay dhaansadaan meel ka dhaansadaan ma bahaysa biyo macaan carruur yar baa la haystaan canaha xoolaha